wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedka jubbaland oo ka hashanaysa ururka xalinta khilaafaadka wareega ee degmada kismaayo ayaa wacyigelin ku saabsan xalinta khilaafaadka qoysaska iyo guryaha ka sameeyey xaafadda farjanno gaar ahaan waaxda dalxiiska ee magaaladaasi kismaayo qaar ka mid ah dadkii wacyigelintan loo qabtay ayaa soo dhoweeyey kulankan looga wacyigelinayay hababka kala duwan ee khilaafaadka loo xaliyo waa isdagaalnaa waa nala heshiisiiyaa waa iska dultagnaa haddana ceeshkan wada cunnaa laakiin weli wax bannaanka nooga baxay oo dhibaato intaas gaarta ah welina ma aysan soo gaarin haddana allah naga hayo idankana allah idinka hayo mideeda kale waxaa weeye dadku waa iska dad iska tabaalaysanoo meel isugu imaaday hirig hirigtaaba kama gaaraan
dadkeediina anaga weli hadda sideed sano iyo bilaad bedelna niliga naarna iskuma furin hadda carab iyo adkaa iskugu dhowaan isqoomaan waa la isdiriraa waana la heshiiyada dhexgala laba ayagaana iska heshiisha inta isdiriraan haddana waxooda qarsadeen labana markii shaqartooda lagu soo baxo waa waxoogaa taagtaag noqoto waa la galaa saas maahan hebel adna saas maahan adna hebel saas maahan reer sida ku dhaqmo maahan annagaa ku nirahna waana wada qaata marka hadda ka hor wax bannaanka nooga baxay oo meel laga gaaray ama saldhig laga gaaray ama ururka laga gaaray ma jiraan annaga unbaa waxaa lagaa iska carab iyo ilkaana iskugu dhawo isqoomaan waana la isqoonaya labadeedaba laka isqoomaysa labada isqabta isqoonaysa maxaa hele dariska isqoonaya haddii haddii maalin walba lala ordana meesha lagu sii kala fogaanaya heer dacwo ay gaarto sidaas maahan qof walba saas maahan bal adna saas maahan adna sidaas maahan carruur warkeed unbaa labadiina la sheegteen wax kale ma idma sheegin khilaafkooda kore ma dhexo gudoomiyaha ururka haweenka ee jubbaland faadumo aadan oo sidoo kalena ah gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka ayaa dhankeedu goobta hadalka jeedisay waxaan idinku soo baxda halkan idinku imaana waxaa waaye inaan idiin sheegno sharciga mu jiro jubbaland sharci baa kala jira kala dambeyn baa ka jirtaa cid sharciga lagu dulmaayana malaha cid lagu dhibaataynaya malaha sharciga qof kasta garab baa la siinaya qof kasta waa la caawinaya qof kasta hadalkiisa markaad tiraahdo farciga waxaan rabaa maanta inaan tago noocaas inaan staa xafiiska hedi halkan aan tago cadaaladda ay maamusho inaan kasoo qaybgalo barnaamijkaasa rabaa dhibba haastaa dariska liga dhigay way ku caawinaysaa wiilaa ku caawinaysaa wiilashanaa ku caawinaya waa lagu keenaya marka lagu keenana waa lagula hadlaaya hadal qabo waa lagu soo dhamaystiraya hadal aan xana filan lagu dhamaystiraya waxaan rabnaa deegaanada ay ku nooshiin inaad nabada ay kusoo dabaashaan inaad wacyigelin u samaysaan idinka inta anaga idin sheegna inteeda kale inaad idinka sii sheegtaan